qala المaلiku رaحimah الlah alkalaam huwa lafظ mrakab mufid bاlوضc وaqsamh ثaلaثaة sm وficl وxarف jaa lmacna bismi illahi الرaحman الرaحim ilahay magaciisaan ku bilaabayna alkalaamu hadalku huwa lafdu waa dhawaq almurakabu laysku jeejeeyey ee almufiidu wax faa'iideeya bilwadci bilwadcina wax ku faa'iideeya shiku wuxuu ku bilaabay kitaabkiisa bismi illaahi raxmaani raxiim uu ku bilaabay bismi illaahi raxmaani raxiimna wuxuu u bilaabay kudayasho kuda ku dayanaayo kitaabka ilaahi subxaanahu watacaala oo kitaabka ilahiya wuxuu ku bilawdaa bismi illaahi raxmaani raxiim iyo kudayasho u ku dayanayo nabigiisa calayhi salaatu wasalaam oo nabigu markau wax qoraayo wuxuu ku bilaabi jiray awraaqda iyo warqadaha iyo rasaailka uu diraayo banaanka waa maanta banaanka sumacadda waa baan bismi illaahi raxmaani raxiim waxyaabaha ugu bilaabay waxaa kamid a kudayasho u ku dayanayo shiku kitaabka ilaahi subxaanahu watacaala maadaama kitaabka ilahay bismi illahi raxmaan raxiim lagu bilaabo sidoo kale kudayasho u ku dayanayo shiku nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nabiga waxaa ka sugnaaday markuu warqadaha diraayo inuu warqadaha ku diro ku bilaabo warqada la qoraayo bismi illahi araxmaan raxiim bismi illahi araxmaan raxiim iyo barakaysi la barakaysanayo bisimka wuxuu markii shiku yidhi alkalaamu bacd albasmala alkalaamu hadalku huwa lafd lmurakab lmufiidu bilwadci waxaan maanta marka bilaabayna kitaabka dhumucdiisaan gelaynaa wuxuu marka shiku bilaabay oo kitaabka ka bilaabay tacriifka waxa kalaam la yidhaahdo iyo qeexitaanka waxa kalaam la yidhaahdo maadaama waxa laga hadlayo ay yihiin luqada carbeed luqada carbeedna ay kalaam tahay kalaamka ou shiku ka hadli doono ou dhihi doono waa toosan yahay waa kalaam toosan iyo waa kalaam qaloocan iyo saasaa shuruuddiisa marka la toosinayo ama markuu soo taayo shuruuddiisa saasaa kamid a kalaamka la dhihi doono ayaa shiku markii hore qeexay oo tacriifiyo kalaamka laska raba waa kalaamke halkaanu shiku ku sheegay hala dhagaa marka hala keeno alkalaamu marka shiku wuxuu yihi alkalaamu hadalku huwa lafdu lmurakab lmufiidu hadalku waa lafdi murakaba mufiida bilwadci wax ku faa'iideeya oo hadalku tacaariif badan uu leeyahay ama kalaamku laakiin markii la joogo cinda nuxaad ama cinda naxwiyiin kalaamka wax gooniyay u yaqaanaan hadeertaana kalaamka aan arki doono oo naxwadaan ku arki doonahay oo sheegaan waa kalaam waa kalaam toosan waa kalaam wax ka jaban yihiin kalaam maaha waxaan dhihi doonahay waa sida naxwooleydu ay kalaamka u yaqaanaan halkan waxaa lagu qeexaana waa kalaamka naxwooleydu ay kalaamka u yaqaanaan qeexitaankan marka waxaa la rabaa in si fiican loo xiliyo shiku marka wuxuu sheegay kalaamku inuu yahay midkii afar shardi laga helo kalaam in la yidhaahdo shaygii afar shardi laga helo in kalaam la yidhaahdo markaas wuxuu yihi alkalaamu kalaam huwa isagu allafdu waa dhawaq waa midkii dhawaq laga helo almurakabu haddana laistarsaaro almufiidu haddana wax faa'iideeya bilwadci wax lagu faa'iideeyey afartaas shardi in laga helo afartaas shardi marka macaanideedu waa maxay allafdu alkalaamu hadalku huwa isagu allafdu waa dhawaq oo shardiga koobaad oo kalaamka waa inuu dhawaq noqdo dhawaqu waa maxay dhawaqu waa sawt asawt almustamil calaa bacdi alxuruuf ilijaa'iya yidhahdaan waa dhawaq ay ku jiraan xuruuf taarif axmaluhu wax kamid oo lagu dhawaaqay xuruuf taarif axmalaha oo alif axmaale ka bilaaba oo ilaahay kulabaalay ku dhamaatay xuruuftaas wax kamida oo lagu dhawaaqay ayaa waxaa la yidhahdaa sawt kaasaa la yidhahdaa sawt la yidhahda muxamadun oo kale wa shanqaraad yeertay muxamadun muxamedun waa dhawaq oo wax dhegta dhegta dhegta saameynaya wa sidoo kale waa wax xuruufti alifaxmalo ay ku jiraan oo miimaa ku jira xaa ku jira miim kalaa ku jira beelaa ku jira maxamed waa fara badan tahay wax maxamed ka yar haddii anti lagu dhawaaqo oo xuruufti ku jiraan waxaa laleeyahay lafdi waayaa laleeyahay marka midka koobaad huwa lafdu waa inuu noqdo shardiga koobaad oo kalaamku allafdu waa inuu noqdo dhawaaq inuu noqdo wax dhawaaqa lagu dhawaaqay inuu noqdo wa wax ma dhib badnaa wax dhib badan yaan loo qaadanay ma dhib badnaa jaaliga marka waa dhawaq wax lagu dhawaaqay waa inuu noqdaa almurakabu shardiga labaad almurakabu murakab inuu noqdo murakab asalka waxa la yidhahda wixii laisdul saarsaara shayga shay kale dul saaraa la yidhahda laakin haddeer almurakab waxaa laga wadaa shaygii shay kale loo tiiriyo waa shardiga labaad waa in shaygaan uusan hal xaban noqon dhawaqaan hal shay oo lagu dhawaaqay uusan noqone inuu hal shay wax ka badan u noqdo oo laba shay iyo wax ka badan layska saaro laba shay iyo wax ka badan layskaga dumo kalaamka saasaa shardiga labaad oo la yidhaahdo muxamedun xaadirun oo kale la yihahdo awal hore muxamedun keliya waxaan sheegayn waa in lagu daro muxamedkii kelimad kale lagu daraa murakabka macnihiisu waa saas waa in shaygii mufradka ah oo keligiisa ahay shay kale lagu lamaaniya ama shaygaas kale hal xab oo kale ha noqdo ama laba kale ha noqdo ama wuxuu raba ha noqde waxa ugu yaru marka waa laba xabo sida haddeerta muxamedun waa mid waa hal kelima soo mara waa kelimad kale in loo tiiriyo la yidhaha xaadirun maxamed waa xaadiray oo waa soo xaadiray waa uu joogaa darsiga waa fadhiya marka maxamedun xaadirun lafdi waa tahay oo dhawaaq waa tahay oo waa lagu dhawaaqay oo shanqarta aan leeyahay maxamedun xaadirun waa idinka maqlay dardigii labaadna waa obsato murakab waa tahay o waa labaa la kaa keenay wax ka badan oo maxamed keligeed maaha xaadirun keligeedna lama dhicin ee muxamedun xaadirun ayaa la isku dara laba er ayaa la isku daray laba er ayaa la isku daray marka shardiga labaad waa in laba eray iyo wax ka badan kelimadu ay ka kooban tahay wa shaygu iyo kalaamku uu ka kooban yahay laba eray iyo wax ka badan waxaan haysanaa ilaa hadda laba shardi shardiga koobaad waa inuu lafdi noqdo oo dhawaq noqdo shardiga labaadna waa inuu mid ka badan yahay oo laba iyo wax ka badan uu yahay murakab uu yahay mid iyo wax mid wax ka badan uu noqdo laba iyo wixii kasii fara badan uu noqdo shardigaas labaadna waxaan ku misaalina asmaa muxamedun xaadirun labadii shardiba waa laga helay almufidu inuu yahay haddana mid wax faa'iideeyey waa shardiga saddexaad almufidu mid wax faa'iideeye inuu yahay muxuu muxuu faa'iideynaa waa inuu noqdo mid faa'iideeya oo qofka hadlaa u faa'iideeya inuu aamuso iyo suurtagal uga dhiga oo qofku dil joogsado oo qofkii khabar keenaa khabarkii ou keenay noqdaa qofku haddausa qof waalan ahayn ee qofku hadalka yaqaano uu yahay waa inay suurtagal u tahay isaga inuu aamuso meesha ku ku aamuso suurtagal ay u tahay inuu meesha ku aamuso sidoo kale qofka wax dhageysanaahu waa inaan dhegtiisii taagnayn ee uu isaguna qanco ee uu tidhaahdo hadalka lagu sheegay alla ilahi uu wax ka qaato hadalka loo sheegay misaal ahaan muxamedun xaadirun oo kale muxamedun xaadirun wax ma faa'iideeye mase wax ma faa'iidey hadal ninkii yidhaahdey oo kusil joogsan kara ma yaha mase maaha waya hadii inta loo yimaado u yihahdo maxamed maxamedun xaadirun maxamed waa uu soo xaadiray hadal la fahmi karo waa soo maha ninka yidhina waa hadal uu ku ekeysan karo u shibku dhigi karo markaas markuu yihahdo kadib kaasa waxaa la yihahdaa almufid la yihahda maxamedun xaadirun marka saddexdii shardiba waa laga hela oo aan soo marno shardigii koobaad muxuu ahaa inuu lafdiyo dhawaq noqdo waa laga helay maxamedun xaadirun aan leeyahy shardigii labaad oo ah in murakab uu yahay murakabna waxaa laga wadaa niri in labo iyo wax ka badan laba kelimay wax ka badan lakaga duma kalaamkaas shardigii labaad oo saasana waa laga helo muxamedun xaadirun muxamedna waa kelimad gooniya xaadirunna waa kelimad gooniya marka ma waxuu ka kooban yahay hadda labau ka kooban yahay shardigii saddexaadna waa laga helo oo ahay almufiidu waxbuu faa'iideeya waxbuu faa'ideeya shardiga waxaa jira wax lafdiga oo dhawaqa haddana murakaba oo labaya ka badan iska saaran laakin aan wax faa'iideyneynin aan wax faa'iideyneynin kuwaas oo waxa almufiidu markii le wax la diida waa waxaas waxaas oo kale kalaam lama yidhahdo tusaale ahaan ninaa soo gala soo galay masaajidka markaasuu yihi in jaa muxamedun muxamed hadduu yimaado masaajidku soo gala muxamed hadduu yimaado ama wuxuu yihi microfonka isa qabsaday darsiga maanta haddii la bilaabo ama haddii darsiga maaragta maanta ou baaqdo haddii alla yidhaahdo intaas wey waanaad ka joojiyey hadalkaasu lafdi ma yaha mase maaha waaya murakab ma yahay wax ma iska saaran yahay mase iskama saara waa iska saaran yahay laakin muxuu faa'ideynaa ma waxba faa'ideyn maa ninkii hadalkaas yidin ee saas ku tegana waxa weya ninaan war faa'iida aan sheegin laftigiisa kii loo sheegana waxba ma faa'ideyn dhegtaa taagan marka weli maxamed hadduu yimaado ee waxaa lamid ah inalacat ishamsu haddii qoraxdu soo baxdo ee adaba taala soo maha maxaa dhici doona qoraxdu haday soo baxdo haddau shabi shib yidhaahdo ninkii hadalkaas yidhi hadalkiisa waxba faa'idaa maa kii wax loo sheegay la yidhi qoraxdu hadday soo baxdana nin hadal loo sheega maha waxaas marka hadal ma hadal ma hadalka marka shuruudiisa waxaa kamid a mufiid inuu noqdo mufiid inuu noqdo oo wax faa'iideeyo oo qofka loo sheega wax u faa'iideeyo bilwadci almufiidu waa hadalku inuu wax faa'iideeyo bilwadci wax ku faa'ideeyo bilwadci bilwadci wax ku faa'ideeyo bilwadci waa shardigiisa afaraad oo u dambeeyey shuruuda shiiku afarta oo u dhigay kalaamka shardigan marka wadcigan laba macnaa lagu macneeya labada macno waa sheegayna waxaa culamada qaar ku macneeyaan horta wadcigu wuxuu ku tacalluqaa mufiidka oo waxaa laleeyahay almufiidu waa inuu wax ku faa'iideeyo hadalkaasi waxaa la yidhi hadalku waa inuu lafdi noqdo murakabna noqdo mufiidna noqdo waa inuu haddana mujuudkiiyo wax ku faa'iideeyo bilwaadci wax ku ku faa'iideeyo wadci asalka dejinta la yidhahda shayga shayga la dejiyo oo dhulka la dhigaa wadciga la yidhahda haddii mobilkan mobilkan la duligo ama dhulka la dhigo saas loo dejiyo wadciga la yidhahda wadci waa dejin ama dejintaasu mustawa ahaan ha noqoto iyo xisi ahaan oo ama macnawi ahaan ha noqoto ama xisi ahaan ha noqoto dejintu waa saas dejina la yidhahda laakin hadda maxaa laga wadaa laba macno baa lagu macneeyey waxaa lagu macneeyey bilwadci waa inuu wax ku faa'iideeya bilwadci ay biluga alcarabiya luqa carabiya inu wax ku faa'ideeya waa lagu macneeyey oo sheegaanu wax faa'iideynahu ou noqdo wuxuu wax ku faa'iideeyey xuruuftii iyo kelimaadkii luqada carabiga loo dejiyey ee luqa carabigaa degtay luqa carbeedaa degtay luqadaas carbeed kelimaada loo dejiyey kelimaadkaas luqada carbeed loo dejiyey in waxaan wax ku faa'iideeyaan way kelimaadkaas luqada carbeed loo dejiyey oo la yaqaano inay wax ku faa'iideeyaan waay sida maxamedun xaadirun maxamedun waa lafdi carabiya xaadirunna waa lafdi carabiya waa yahay lafdi waa yahay murakab waa yahay mufiid waa yahay waxna waa faa'iideeyey laakin muxuu ku faa'iideeyey carabi wax ku faa'iideeyey waa midka la rabo waa inuu marka wax ku faa'iideeyo luqa carabi wax ku faa'iideeyo waa la yidhi waxay diidayaan wax kasta ee wax faa'iideeya ee aan luqad carabi wax ku faa'iideeyin wax kasta ee lafdiga ee dhawada ee haddana murakaba intuu rabaad ka saaraade ee haddana mufiid oo dadkii qofkii tirin ay kudul joogto karto qofkii loo sheegana ay wax ka fahmayso laakin aan luqa carabiya wax looga faa'iideeyin wax lagu fa maaragtay looga fahmaayo maaha luqa carbeed ma waa luqa caasimeed wa luqaa caasime waa midda haddaan ku hadlayno kale midda haddaan ku hadlayno daldalayno adinkuna waxbaad ka fahmaydaan anna meelaha qaarkood inta ku joogtaan wabilahi tawfiiq lahi sooma laakin hadalkan ku hadlayna ma hadal carbeed a hadal carbeed ma marki marka naxwada la joogo waxa aan daldalayno o dhan kalea ma hadalka aan daldalayno soomaaliga midka ingiriiska midka faransiiska midka talyaaniga hadal uma yaqaanaan hadal uma yaqaanaan waayo wuxuu waayay shardi shuruudda udam shuruuddiisa kamida sooma oo ah hadalkeenu lafdi waa yahay murakab waa yahay mufiid waa yahay laakin muxuu wax ku faa'ideeyey ma luqa carbeed wax ku faa'ideeyey mase luqa cajmeed luqa cajme wax ku faa'ideeyey maaha hadalkan sheegayna hadal carbeed ma in carabiga dhulna soo ag fadhiistaad waxba na fahmi maayo waxba na fahmi maayo waa ka bil bilwadci marka saas waa lagu macneeyey waxaa kaloo bilwadci lagu macneeyey ay bilkasbina waa lagu macneeyey almufiidu waa inuu wax faa'iideeya bilwadci ay bilkasbi kas wax ku faa'iideeya kas inuu wax ku faa'iideeya almufiidu bilwadci ay bilkasbi inuu kas wax ku faa'iideeyo oo waxay yidhahdeen hadalkaanu lafdiba ha noqdo murakabna ha noqdo mufiidna ha noqdo laakin waxa wax ku faa'iideynayay inay waxaa la rabaa ay noqdaan qasad ay noqdaan oo wuxuu hadalka u noqdo hadal loo qasay u noqdo waxay diidayaan hadalka ninka waalan oo kale nin waalan jidkaas maanta soo istaagay markaas wuxuu yii war maanta meeshan waa lagu leeday laamiga nin waalan halkan ay soo istaagay laamiga waa lagu leeday hadalkiisu lafdi waaya soo maa murakabna waayo laamiga waa lagu leeday dhowra iska saaranta almufiiduna waa yahayo in laamiga lagu leeday waa laga fahma hadalkii laakin muxuu wax ku faa'ideynaa ma qas iyo kas wax ku faa'ideeyey mase moognaano wax ku faa'ideeyey moogaan wax ku faa'ideeyey ninka wax kalama helo kaba kalama helo kalaam ma hanay leeyihin marka waxaa lamid a nin habeenkii asagoo hurda iska soo kacay ee yidhi war gurigu waa kusoo dumaa guriga ka qabto waa qarwaan gurigu waa kusoo dumaa gurigaa laga qabto lafdi waa tahay murakabna waa tahay mufiidna waa tahay oo gurigii inuu soo dumaayo ninkaanu sheegay laakin bilqasbi wax ku faa'ideeyey mase qasbi la-aan iyo kas la-aan kas la-aan wax ku faa'ideeyey ninka waa nin qarwaan nin iska war qaba ma kontaroolka ka lumay nin kontaroolka luma waay ayadana hadal lama yidhaha iley hadal lama yidhaha iley labada waa lagu macneeyey labada marka mid kastoo kamid a hadal ma qofka waalan iyo qofkaan hadalka kas udhihin oo qarwa oo kale iyo sidoo kale qofka hadal luqada luqada caajime ama luqada caasinta ku hadlahay hadalkoodu iyo waxa ay sheegaan hadday rabaanba si kastaas kusaasaaraadeen hadal maaha haddii marka laisu soo xooriyo kalaamkii waxaa loo yeeray afar shardi oo muhima loo yeeray shardiga koobaad waxaa la yihi waa inuu noqdo lafdi u noqdo lafdina waxaan yidhi waa dhawaq waa inuu dhawaq yeesho shardiga labaad waa inuu murakab noqdo oo uu iska saaran yahay laba iyo wax ka badan iska saaran yahay oo laba iyo wax ka badan la iskaga keenay shardiga saddexaad waa inuu mufiid noqdo wax faa'iideeyo wax faa'iideeyo markii laleeyahan waxaa laga wadaa qofka ku hadlaahi oo sheegayna inuu ku istaagi karo meesha shib ku dhigi karo kutegi karo qofka loo sheegana wax ka faa'iideysan karo oo sadagtu isagoo utaagan taha laga tegeyni bilwadcina wax ku faa'iideeyo markuu wax faa'iideyna ama luqad carbeed wax ku faa'iideeyo ama kasa wax ku faa'iideeyo intaas marka wixii aan hayn oo shuruuddaas la soo sheegay shardi kamida laga waayo ama laba shardi laga waayo ama kulligood laga waayo kalaam maa marka shuruuddaas wixii laga helo ayaa kalaama waa misaalina waxaan yihi maxamedun xaadirun ayaa kullu misaala maxamedun xaadirun waa lafdi waa dhawr dhawaq waay sooman dhawaq waay sidoo kale laba iyo ka badan ay ka saaran tahay oo murakab waayo maxamedun keligiis maaha xaadiruna keligiis maaha waa laisku keenay maxamedun xaadirun oo laisku keenay waay murakabkiina waa helnay almufiduna waa yahayo wuxuu wa u faa'iideeyey in maxamed xaadir iyo xalqada fadhiyo bilwadcina waxu ku faa'iideeyo ama kas waa u niri sidoo kale waxaa kaloo uu yahay luqad carbeedna ku kufaa'ideeyey labadii shay ee bilqad bilwadci lagu lagu macneeyey labada waa kufaa'iideyna bilqadki waa kufaa'ideeyey oo dad fayooba yidhi oo msaxda joogto bil maaragtay luqa alcarabiyana waa kufaa'ideynaya o maxamedun xaadirun waa luqa carbeed waxaa laga yaaba marka in la yidhaahdo huwa lafdu alkalaamu huwa lafdu lmurakab kalaamka waxaa la yidhahdaa waa lafdi iyo dawar markii la yidhahdo in dadka qaar isweydiiyaan maxaa shardigaanu macnaa u leeyahay shardigaan muxuu macnaa u leeyahay ma waxaa jira wax kalaam lagu macnay karo ama dadka wax lagu fahamsiin karo oon dhawaqayn miyaa jira in la yidhahdo maxaa lagu jeeda waxa lagu saaraa waa maxay allafdu waxa lagu saaraa waa maxay sie shardi kasta oo shuruudan kamid a waxbaa lagu saaray soo maaha shardiga marka allafdu a maxaa lagu saaraa in dadka qaar is yihahdaan suurtagala waxyaaba lagu saaraa jira way fara badan yihin waxyaabaha lagu saaraa waxaa kamid ah masaajidkan haddeer waa baytullah wuxuu leeyahay calaamadu waa gooniya guryaha kale waa gooniya oo minaaradda ku taallaahi iyo mixraabka ku yaallaahi labaduba banaanka markii la marayo qofku ujeedaa muxuu fahmaa in waxaan masaajidin soo maha shaygaas marka shay qofka wax fahansiiyey ma yaha mase maaha waayaha qof wax fahansiiyey shayga wa wax waa la fahansiiyey laakin muxuu nagu fahansiiyey ma lafdi nagu fahansiiyey ma dhawaaqday naarada masaajid waayo waxaan iya miji ma fahansiiy maaha marka kalaam la dhihi maayo tabeelaan daktarkaan u taagan hadda ee meeshaan ka mudan markii la mari tago tabeelaha la arko oo magaca la arko soo la dhihi maayo filaarta la fiiri maayo la dhihi maayo filaartaan waxay kutusaya tabeelahan in meeshaan daktarkii degan yihi oo waxbay faa'ideynay soo ma tabeelo waxbuu faa'ideynaa laakin muxuu ku faa'ideynaa ma dhawaqu ku faa'ideeya ma tabeelaa dhawaaqay waxaa kaloo lamida sidoo kale waxyaabaha lagu diidaa kamid a waxaan nidhi saddexdiinan saddexdaan nin waxaan nidhi ya maxamed maxamed waa ninkee markaasaa cabdixamiid ninkaan farta ku taagan dhexe isagoo waxba waramay oo ninkaan dhex farta ku taagay maa ka wadaa marka ninkaan dhex farta ku taaga markii saddex nin isgarab taagan markaan nidhi saddexdaan nin ninka maxamed la yidhaha waa ninkee ee saddexdoodii mid kamida farta lagu taago maxaa laga wadaa maxamed waa kana laga wadaa soo maa maxamed waa kan marka hadal mufiida waayo laakin ma lagu dhawaaqay laguma dhawaaqo ishaara la sameeyay hadal maana dhiman waxaa waxa ka maqan waa maxay shardiga oo waaye waa maxay waxaas o dhan shardiga ay waayeen waa lafdiga waa dhawaqa shardiga ay waayeen saasa loo fahma marka waxyaabahaani marka qaarkood waa ka tegaynaa oo sharaxooda badan waa iska dhaafaynaa waxaan kaga dhaafaynaana waxa waaye in dadku ay u badan yihin dad cusub ay u badan yihin ee macnaheedu yaan loo fahmin markii sharaxa bada faraha badan laga dhaafo iyo waxyaabaha la diidaa markii la iska daayo yaan la sideen hadalkaanu maala yacni waayaan alkalaamu marka hadalku huwa lafdu waa dhawaqa almurakabu ee la disaar-saaray almufiidu oo wax faa'iideeyo fi lwadcina ku faa'ideeyo afartaas shardiga marka leeyahay midka koobaad waa inuu lafdiya dhawaq inuu dhawaqna waxaa la yidhaha nidi waxa waaye lafdiga waxaa la yidhaha waa dhawaq xuruufta alifxmalaha wax kamida wad dhawaq xuruufta alifxmalaha wax kamida wad ayaa waxa la yidhaha lafdiga murakabkana waxaa la shardiga labaadna waa inuu murakab yaho waa inuu hal xaba ka badan yahy kelimadu inay mid ka badan tahay inay mid ka badan tahay oo laba iyo wix ka badan ay tahay waa shardiga labaad shardiga saddexaad waa inuu mufiid yahay sheegaani laba iyo wax ka badan iyo dhawaqba ha noqdo laba iyo wax ka badan ha noqde waa inuu mufiid yahay ee usan noqon injaa saydun oo kale sayd hadow yimaado oo kale usan noqon injaa saydun hadalla badan ay ka kooban tahay laakin haddana wax faa'iday mayso waa inuu mufiid yahay shardiga saddexaad bilwadci haddana inuu wax ku faa'ideeyo shardiga afraad wa oo marku wax faa'iideyna ama luqaad carabeed wax ku faa'ideeyo ama wax ku faa'ideeyo kas wax ku faa'ideeyo iyo qasas iyo u kas inuu wax ku faa'ideeyo afartaas hadii wixii laga helo ayaa waxaa la yihahdaa kalaam waaa kaasaa la yihahda tusaalihiisuna waa fara badan yahay waxaa kamid ahaa tusaalihiisa maxamedun qaaimun oo kale kamid ama maxamedun xaadirun ama jaa zaydun zayd ayu waxaa ka dhahan tusaalihiisa iyo kalaamka la akriyo o dhan waa saasaa soo gelaya shuruuddaas hoosana ayaan fahmin yaa fahmin